بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد وإلحاقها بالزوج من حملته منه سواه وكتمان العلوم لمهتدي وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيaan caraaf وتصديiqahm zidi waxaan ku dhex jirnay manduumadeennii oo ahayd manduumaة الكabائر lلimaam alxajaawi raximah الlahu taعaalى waxaan ka soo baxnay afar iyo afartan kabiiro ayaanu ka soo baxnay waxaa halkan darsigeenu ka bilaabanaya kabiiradii shan iyo afartanaad ayuu ka bilaabanaya musanifku wuxuu leeyahay naadimku wuxuu leeyahay raximah اllah waityaanu man xaadat bifarjin wanashzuha calى zawjiha min gayri cudrin mumahadi min alkabaa'ir wa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah ityaanu man ay ityaanu lmar'a haweentii tegitaankeedii loo tago haweentaasoo xaadat ay nazla minha alxaydu xaydkii uu ka soo degayay oo markaa xayd qabtay looga tago bifarjin farjigii looga tago haween xayd qabta oo xaa-ido ah in loo tagaahi oo ninkeedii u tago waa dembi oo min kabaa'iri dunuub ka mid ah weeyaan dunuubta waaweyn oo ka mid yahy waxaa kaloo dunuubta ka waaweyn ka mid ah wanashzuhaa haweentii amar diidadeedii naashiso ay noqoto ay ku amar diiddo calaa zawjihaa ninkeedii amarkiisa ay diiddo min gayri cudrin ayadoon wax cuduroo jira oo u diidaya aynan jirin cudrigaasoo cudurkaasoo mumahadin ay muhaya-in xaasil mid xasilo oo jiro oo la qaadan kara ah iyadoonan cudurka uunan jirin inay ninkii amarkiisa diidaa waa min kabaa'iri dunuub ayay ka mid tahay musanifka manaadimka halkan wuxuu ku sheegay laba kabiiro kabiirada koowaad waa haween xaa-ido ah xaaskaagiiyo xayd ka qabto inaad u tagto waa dembi weynoo kabiiro ah maxaa yeelay waxa weeye qofkii sidaa sameeyo shay muxaram ahoo shay mujmac calayhi ahoo wax khilaafa aan ka taagnayn xaaraamnimadiisa ayuu la yimid sidaa darteed waa dembi weyn oo kabiira ayuu ku dhacay maxaa yeelay allah qur-aanku wuxuu ku leeyahay fii suurati albaqara wayas'aluunaka cani ilmaxiidi qul huwa adaa factazilu nisaaa fi lmaxiidi xataa yadhurn faإida taطaharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah ina اllaha yuxibu الtawaabiin wayuxibu اlmutaطahiriin wuxuu alla leeyahay nabiyulaahi moxamedow dadku waxay ku weydiinayaan xaydku muxuu yahay markaasaa la yihi waxaad tidhaahdaa waa dhib wey waa qurun wey waa wasaq wey waa najaaso wey iska ilaaliya markaasaa la yihi raggii aswaajtii dumarka qabay nimankii dumarka qabay ayaa la yidhi factasilu nisaaa fi lmaxiid haweenka xaydka qabaa markay xaydka qabaan ka dheeraada ha u imaanina yaa loo tegin taasaa la rabaa walaa taqrabuuhunna la yidhi xataa yadhurna hana u dhowaanina ilaa ay ka daahir noqdaan oo xaydka ay ka qubaysato ha u tegina markay daahir noqotona faidaa taaharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah markay daahir noqdaan meeshii maxallulbadriga ahayd ee wax laga abuurayey oo farjigii ah baad uga tegaysaan waxaa la diidayaa meelo kale inaad aaddo gadaaloo kale inaad aaddaa la diidayaa weya marka qofka marka haweentiisu xayd qabtaa u tago dembi weyn oo kabiiraa ayuu ku dhacay culummada fuqahada ahee mashhuurka ah hadda afarta mashhuurka ah maalan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waxaan ujeeda axnaafta oo kale waxay odhanayaan waa min kabaa'iri dunuub ayagoo aayaddaas qaadanaya iyo axaadiid maqaal uu ku sugan yahay xadiid waxaa jira sanadkiisa ladaciif la daciifiyo oo nebiga loo nisbeeyo la yidhi abu hureyrana uu warinayo inuu nebigu yidhi man ataa xaa'idan fii farjiha aw imra'atan fii duburiha faqad kafara bimaa unsila calaa muxamed qofka haween xayd qabtaahi farjiga uga tago amase haweentiisii gadaal uga tago nebi moxamed wixii diinkii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay qofkaasi weya xadiidka sanadkiisu waa waa maqaal baa ku sugan waa daciifaa la yidhaahdaa laakiin axnaafta xanaabilada oo kale ayagu waxay leeyihiin dembi kabiiraa ma aha oo kabaa'iri dunuub ka mid ma aha laakiin waa qofka la yimaadaa waa dembi uu sameeyey waa aafimay leeyihiin dembi weynuu dembi buu la yimid laakiin dembigaasi kabiira ma aha sababta waxay leeyihiin yacni laa tantabiqu calayhi tacriifu lkabiira arrintan kabiirada markaan ka soo hadlaynay wixii aan ku soo xadeynay oo tacriiftii aan ku soo qeexnay laga heli maayo oo ahayd in xad ka ratibno oo qofkii sidaa sameeyo ha la jeedlo gacan ha laga gooyo xuduud baa la yidhaahda ninkii xaaskiisa ayadoo xayd qabta u tagaahi yacni xadfulan ha lagu fuliyo lama odhana ama ha la garaaco ama ha la waciid kaloo lacnad iyo maaragtay kuma soo aroorin iyo maaragtay cuquubo oo lagu tahdiidiyana kuma imaanin saasay leeyihiin weyaan saasay odhanayaan walidaalika ahar oo cabdullaahi bnu cabbaas inuu mawquuf yahay ay sheegaan oo asaga mawquuf ku yahay laakiin markii la yidhaahdo marfuuc ah laga dhigo uusan sax ahayn uusan sugnayn cabdullaahi bnu cabbaasna loo jeediy wuxuu dhihi jiray wuxuu leeyahay qofka xaaskiisii u taga iyadoo xayd qabto hal diinaar ha sadaqaysto oo maaragtay wax un ku xambaaraan ama diinaar nuskiis ha sadaqaysto marka halkaa waxay kutusaysaa bay leeyihiin xataa inay u arkeen saxaabadii inaysan dembi weyn oo kabiiro oo xadle aysan ahayn laakiin mar walbaba waa aafim qofka inuu la yimaado haddii uu ku dhacana inuu istikfaar la yimaado oo towbo uu la yimaado arrintaasna waxaa qabaan jamaaca oo min culamaai salaf ayaa arrintaasi ku tageen weeyaan marka waa dembi shiikhu wuxuu ku tiriyey dembiga kabiirada inuu ka mid yahay shaaficiyada iyo iyo maaragtay xanaabiladuna waxaan ujeeda axnaaftuna inay qabaan inuu dembi kabiiraa yahay wadaadadaana saasay ku tacliilinayaana leeyihi kan labaad waxa weeye meesha lagu sheegay wanajduha can zawjiha min gayri cudrin haweentii inay naashiso noqoto naashisa waxa weeye amarkiisay diiday amarkiisii bay ka kor noqotay yacni ninkiibaa xaaskiisii u baahday inuu la kulmo firaashkiisii ugu yeeray inay diiddo tiraahdo kuu imaan maayo waa dembi weyn oo kabiiro ah laakiin waa hadduusan cudur jirin marka ay dembi kabiiro noqonaysaa waa inuu cudur sharci ahoo ka reeba uusan jirin haddii cudur jiro oo cudur sharciga ou jiraahy gabadha ay sidaa ku diidaahay aafimad ma noqonayso mana dambaabayso weeyaan waxaana tusinayo xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiidu abi hurayra oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi falam tatiha falam ta'tihi lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix ninka hadduu xaaskiisa firaashkiisa ugu yeero oo ayan u imaanin oy diiddo tiraa kuu imaan maayo malaa'igta ilaahay baa lacnado ilaa waaga uu ka baryo malaa'igtaasa lacnad ilaahu naxariistaada ka foge ayay ku tiraahdaa malaa'igta qofka ay ay ilaahay u baridana ducadooda waa la aqbalaayo waa mustajaabu dacwa wey riwaayo kale ka mida waxaa waye xataa tarjic wey ilaa ay ka soo noqoto ninkeeda uga soo noqoto ayay malaa'igta lacnada ku wadaysaa riwaayo kale waxaa weeyaan xataa yarda canha zawjuha ilaa ninkeeda uu ka raadi noqdo oy raalli garayso cuquubadaasi lacnadaasi way u soconaysaa bay leeyihi markaas waxaa weeye shayga lacnada la yidhaahdana markii lacnad lagu sheego inay shaygu kabiire yahay horaan usoo aragnay ilaa waxa waye lacnadta malaa'ikaa leeyihi malaaigta qofkay lacnadana ilaahay waa lacnaday naxariistiisu ka dhow ka fogeeye weeyaan marka qofkaas wuxuu noqonayaa qof waajib ka tegey ama ficil muxarama qof la yimid ayuu noqonaya qofka malcuunka ah la lacnada weeyaan marka marka la leeyahay haweentii yacni markuu firaashkeeda ugu yeero ay diiddo waxaa la yidhaahdaa xataa cudur ma noqonayso markay xaydka qabto xataa hadday xayd qabto waa u bannaan tahay sida yuhuuddii oo kale muslimiintu way khilaafsan yihiin waan soo aragnay inaysan u bannaanayn inuu farjigii ka jimaaco kale ugu tago laakiin inuu istimtaac sameeyo oo jirka intiisa kale inta u dhaxaysa xudunta iyo jilbaha inta u dhaxaysa inuusan taabanin laakiin inta kale inuu kaga istimtaaci karo ayadoo xayd qabto waad ogtiin axaadiis badan baa ku timid yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hooyinkiisa inuu la mubaasharoon jiray ayagoo xayd ah xaydka qabto laakiin ou ka fogaan jiray yacni ou celin jiray kaana amlak min irbihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xaajadiisa uu ka ceshan jiray uusan ku dhici jirin weeyaan marka cudurdaarkaoo kale waxaa ka mid ah oo gabadha cudurdaar ay yeelanayso u diidi karto loona ogol yahay dadku waxay iska sameeyaan waad ogtihiin nima nin baa gabadh iska soo meersanayo waxaa laga yaabaa gabadhii inuusan masruuf u haynin marashi uusan u haynin guri uusan dejinin haddana markay inta bannaanka ugu yeerta yidhaahdo aan hoteelada isla seexana kaale ay tiraahdo war aniga may adooni gurigeysan ii imaan maysid ay tiraahdo uusan guriga heli karin inuu yidhahdo malaa'ig baa ku lacnadayso sax ma ah waa khaladun way diidi kartaa hadduusan masruufkii iyo marashadii iyo maskankii uusan haynin ay diiddo xaq bay u leedahay inay diiddo weeyaan diiddadii maanta waad og tihiinoo waxaa nugu bata wakhtigan gaal raacnimadiina way nagu badatay oo nebigu hore u sheego oo yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac gaal raacnimadii baa nagu badatay soomaalida aada ugu soo bateen hadda waxay maraysaa ninka in la yidhaahdo aada ogtihiin dadka waxyaalaha baraha bulshada ay dhahaan looga doodo dad badan ay maaragtay diinlaawayaal ah ay ka doodaan oo ummadda khalkhal gelinayaan waxay yidhaahdaan gabadha xaaskaaga ah haddii intaad codsatay ay ku diiddo ninka uu xoog uga qaato waxay leeyihin waa kufsi kufsi wa waanad ogtihin waxyaalihii habraha ay keeni jireen baarlamaanada ay keeni jireen inay ubaasmareeyaan rabeen baa ka mid ahay see naag xaaskayga see kufsi u noqone marka wuxuu rabaan wixii kufaarta iyo gaalada iyo reer galbeedku ay aaminsanaayeen intana loo soo naqliyay in la keeno ninkan xaaskiisa isaga ilaaha u baneeyey kufsi in la yidhaahdana waa dulmi wey waxaan jirin weeyaan marka taasna waa ka badbadin wey oo gaala raacnimayna ka mid tahay weeyaan labadaa mas'alo ayuu shiikhu meesha ku sheegay wa ityaanu min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah ityaanu man haween u tegiddeed loo tago haweentoo xaadad xaysho xayd qabtaay bifarjin farjiga looga tago iyo wa nashduhaa amar diidadeedii calaa zawjihaa ninkeeda ay ku amar diiddo min hayri cudrin cudur la-aan mumahadin oo cudur xaasilahoo jiro la-aanteedna hadday diiddo waa dembi kabiira ah wey markii shuruuddii wixii o dhan la helo hadday diiddo bilaa cudrin ayay ku dambaabaysaa laakiin cudur hadday haysato ku dambaabi mayso weyaan wa ilxaaquhaa bizawji man xamalathu min siwaahu wa kitmaanu alculuumi limuhtadi wa ilxaaquhaa wa min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mid a ilxaaquhaa gabadhii ku dariddeedii iyo haleeshiinteedii ay ku soo darto bizawji ninkeedii ay u ilxaaqiso u nisbayso man mawluud cunugii la dhalay ilmo oo xamalathu ay ka soo qaaday min siwaahu ay min rajulin siwaahu ninaan ninkeedii ahayn uur ay ka soo qaaday inay ninkeeda u nisbaysoo tiraahda adaa dhalay waa dunuubta waaweyne kabiiradaabay ka mid tahay wey waxaa kaloo dunuubta ka mid ah wa kitmaanu alculuumi culuumtii qarinteedii cilmigii qarintiisii la qariyo limuhtadi ay liaalibi alhidaaya qof hanuun doonayey oo khayr inaad u sheegtan rabay doonayey inaad cilmigii ou ku weydiisto aada ka qarisana waa dunuubta waaweynay ka mid tahay weeya beydkanna musanifka laba kabiiroo ku sheegay kabiirada koowaad waxa weeyaan haween ayuu nin qabaa markaasay ama iyadoo uur leh oo nin kale uur ka soo qaaday oo uurku yar yahay ee og tahay nin kale ay ka soo qaaday baa ninkan loo guuriyey markaasay ilmahaas inuu asagu dhalay ay ku sheegtay ama ayadoo la qabo oo ninkeedii la joogtabay gogol dhaaf samaysay oo nin kale la soo seexatay ilmo ka soo qaada ay uur ka soo qaaday ayana way noqon kartaa weeyaan markaasay ninkeedii leedahay adaa dhala ilmihii waa dembi weyn oo dembi weynu kabiiro ah maxaa yeelay yacni waxay samaysay nasabkii ninkan ow lahaa ayay waxay ku dartay yacni waxay ku siyaadisay nasabkiisii cid aan ahaynay ku soo dartay maxaa yeelay ilmahan uusan dhalin waxay noqonaysaa berri inuu dhaxlo inuu ku abtirsado in ay wixii la dhashay maxaarib u noqdaan ayay noqonayaan waxaasoo dhan ay noqonayaan marka sidaa darteed waxa weeyaan waa dembi kabiiraa oy gabadhaasi la timid bay noqonayaan wey xadiid yacni maaragtay isagana sanadkiisu uu daciif yahay oo abu hurayrana laga wariyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu xibbaan iyo kulli a'imadaas oo dhan ay soo saareen laakiin sanadkiisa uu dacfi ku jiro ayaa waxaa nebigu wuxuu yidhi ayuma imra'atin adkhalat calaa qowmin man laysa minhum falaysat min allahi fii shay walan yudkhilha ljannata walan yudkhilaha allahu walan yudkhilaha allahu jannatah waayumaa rajulin jaxada waladah wa huwa yanduru ilayh ixtajaba allahu canhu wafadaxahu calaa ru'uusi alawaliina walaaakhiriin wuxuu leeyahay haween kasta kulligii oo dadkii ku soo darto ninkeeda dadkiisa ku soo darto cid aan ka mid ahayn ku dartaahi ilaahay jannadiisa ma geliyo maalinta qiyaamaha janno ma arki mayso janno arki mayso alle agtiisana waxay kaga sugan tahay oo diina lama arko maxaa yeele khiyaanay samaysay nin kale ilmo ay ka soo qaaday bay ninkaa miskiinkaa dusha ay ka saartay weeyaan markaasay dusha ka saartay waa dulmi bay la timid nasabkiisiibay khaladay oo khalad ku samaysay cidaan nasabkiisii ahaynu ku abtirsanaynin bay ku abtirisay dhaxal uusan lahayn bay xaq ku siisay dadaan maxaarim u ahayn bay maxrim uga dhigtay waxaasoo dhan baa ka ratibmay arrintaasoo idilbaa ka ratibmayso warkaasuu nebigu ku daray marka haweentii waa laga hadlay soo maaha nimankana waxaa jiro nin ilmihii ow dhalay oo og yahay inkirayo oo diidan ilmihii ou dhalay buu diidayaa markaasuu ilmihii aabbihii hebel ahaa oo la yaqiinay intuu inkiro ayuu ilmihii bilo aabbo noqonaya oo mujtamacii marka mid ka takooran oo noqonayo hebel waa wecel baa la leeyay wecel waa bilo aabbo wey aabbo ma leh ilmahaa marka wuu fadeexeeye soo maaha markaasuu nebigu wuxuu yidhi nin alla ninkii diido ilmo ou isagu dhalay diidaa ilaahay maalinta qiyaamaha ma arko ilahay baa iska xijaaba subxaana wa tacaala alla arki maayo mar haddii ilaahay aragtidiisa laga xiro janno arki maayo wey midda labaad wuxuu yidhi wafadaxahu calaa ru'uusi alawaliina waalaakhiriin sida ilmaha yarkaa uu fadeexeeyey oo aabbala-aanta u dhigay baa ilaahayna qiyaamaha marka laiskugu yimaado alawaliin waalaakhiriin markay yimaadaan dadkii kuwii horreeyey kuwa dambe ayaa kor agtooda lagu fadeexeeyaa fadeexadaasu maalinta qiyaamaha la kulma marka arrintaas waxa weeye haweentuna inaysan ku soo darin ninkaa ilmo uusan dhalin aysan ku sheegin hadday ku sheegtana dembi weynoo kabiira ay tahay aabbuhuna inuusan ilmihii ou dhalay uusan inkirin hadduu inkirana cuquubadaas ay ka ratib mayso weeyaan qodobka labaad waa kitmaanulcilmi wey cilmiga in la qariyo ayadana waa dembi weynoo kabiira ah qofka ilaahay cilmi baray masiyu ilaahay siiyey sharafuu ilaahay siiyey dad aanan dadka jahliga qofka ku sugnaa jahligiibaa laga saaray markaasuu cilmi ilaahay siiyey cilmigii ilaahay siiyey waxa weeye infaaqu ku barakoobaa inuu nafaqeeyo u bixiyo baa la rabaa waa inuusan cilmiga qarinin wey cilmigoo la qariyana waxaa ka ratibma cuquubo weyna ka ratibmato allah qur-aanku wuxuu ku leeyahay ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi lkitaab ulaaika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun dadka ilaahay subxaana wa tacaala wixi uu soo dejiyey oo xaqa ahaa oo diinka ahaa qariyo markuu alle caddeeyo dabadeed oo dadku u caddeeyo dabadeed adigana lagu baray aad ka qarisaaye dadkaas alle wuxuu leeyahay allah baa lacnado kuwa wax lacnado oo malaa'igtii iyo mu'miniintiina way lacnadaan wey lacnaddana waxaa la yidhaahdaa addardu walibcaadu can raxmat illaah qofka oo naxariista ilaahay laga fogeeyo laga ceyriye baa la yidhaahdaa weeyaan marka ibnu kaiir raxmatullaahi calayhi markuu aayadaha fasirayo wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay wa fii hada taxdiirun lilculamaa aayadahaas waxaa ku sugan digniin la siinayo dadka culammada ah am yaslukuu maslakahum yahuuddii iyo dadka lamidka ah ahlu kitaabkii waddaday mareen inay madaa maraan inay maraan baa looga digayaa buuyi oo markaa hadday maraan fa yusiibuhum ma asiibu ma asaabahum fa yusiibuhum ma asaabahum wixii ku dhacay ummadihii hore inay ummatu maxamedna ku dhacdo marka facala alculamaai dadka culammada waxaa laga rabaa wuxuu leeyahay an yabduluu maa biaydiihi min alcilmi annaafici addaalli cala alcamali asaalix inay bixiyaan cilmiga ilaahay oo baro gacanta ugu jiraa oo cilmiga naafic ahe camalka saalixa dadka tusayo in ay dadka baraan baa la rabaa waxaa jiro xadiid abu daawuud iyo tirmidi iyo aimada ay soo saareen sanadkiisuna uu xasan yaho wanaagsan yahay abu hurayrana nebiga uu ka warinaayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam man su'ila can cilmin fakatama uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofka inta cilmi la weydiiyo uu garanayo cilmigaana qariyo aan cilmiga dadka u sheegin maalinta qiyaamaha ah sida fardaha iyo dameeraha lijaamka loo geliyo afka looga maarata birta looga xiro ayaa qiyaamo bir naar ah liijaam naara baa lagu xirayaa weeyaan afkaa loo geliya maadaama afka uu isku qabsaday afkiibaa laga qabanayaa weeyaan marka cilmiga in la nashriyo waxaa weeye waa shay aada iyo aada u weyn wey waa shay aada u weyn walidaalika salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim wuxuu dhihi jiray saciid ibnu jubayr oo culammadii taabiciinta ka mid ahaa wuxuu ohan jiray laan anshura cilmii axabu ilaya min an adhaba bihi ilaa qabri inaan cilmigayga nashriyo oo ummadda aan ku fidiyaahi yaa la ii jacayl badan yahay inaan anoo waxba sheegin aan qabriga la galo taas ayaan la iiga jacayl badan yahay u leeyahay marka sidaa darteed culummadu way ka digi jireen qofka cilmiga dadka ka qariyana sida uu maarata cabdullaahi ibnu mubaarak raximahu llahu tacaala uu leeyahay wuxuu yidhi man bakhila bilcilmi ubtuliya bihalaatin qofka cilmiga ku bakhiilo oo aan ummadda gaarsiinin oo khayrka dadka u sheegin saddex arrimood baa lagu imtixaanaa buuyi oo lagu beleeyaa ka koowaad waxaa weeye imaa an yamuuta fayadhaba cilmo inuu dhinto cilmigiisu tago waa dhinta haddaad dhimata cilmigaada waa tagtay ila cilmiga waa ku bakhishi ma aadan sheegini ow yansaa ama inuu ilooboba cilmiga dhan laga tirtiro ow yatabica sultaan inuu marka madaxdii iyo boqoradii iyo madaxweyneyaashii dowladdii la hoos galo diin la-aan ay ku dhacdo oo markaa cilmi been uu fatwooday waxaan jirin ou la aado saddexdaa midkood baa lagu ibtileeyaa lagu imtixaanaabuu odhanaya cilmigaa marka la leeyahay haddii la qariyo uljima min yowma alqiyaamati bilijaamin min naar waa kee cilmigaas waxaa weeye yacni marka waciidkaas cidda uu ku degayaahi waxa weeyaan qof kaafirah ayaa wuxuu doonaya inuu soo islaamo oo ku yidhi warniyo inaa islaamaan rabaa diinta islaamka iyo bar markaasaa diiday ma ku baraya baa tiri ordiga tag waa cilmigaad u diiday soo maah waxa waaye cilmigaas aad ka qariso islaamnimada waa laguu qabsani wey waxaa la mid ah qof hadda soo islaamay oo aanan salaadii aqoonin ayaa ku yidhi salaada ibar sida loo tukado ii sheeg adigoo yaqaano adoo garanaya markaasaadan u sheegin oo faraha ka qaaday ayadana waciidkaasi waa soo gelaysaa waxaa la mida adigoo xalaashii iyo xaaraamtii kala garanaya adoo xalaashii xaaraamtii kala yaqaano oo si fiican ilaahay kuu baray ayaa qof shay muxarama iyo xalaal iyo xaaraam wuxuu yahay buu kala garan waayey markaasuu ku weydiiyey oo ku yidhi warniyahow ii sheeg maxaa xalaala maxaa xaaraama markaasaad ka aamustay oo aadan u jawaabin ayana way soo gelaysaa kitmaanul cilmiga way soo gelaya marka qof muslima islaamnimo rabo haddaa u diido waxaa maqli jiray mida wuxuu yidhi nin ma aqaan warkaas odayaasha odayaasha ka maqli jiray nin baa wuxuu rabay gaal aha inuu soo islaamo rabay markaasoo dhulkan ay muslimiintu aqliyada ku yihiin gaalada ku badan yihiin ayuuna joogay markaasuu yidhi niyo inaa islaamaan rabaa oo diinta soo galo markaasuu wuxuu ku yidhi ma wallaahi hadda islaamkii waa buuxaor meel laga soo galo ma lehe markuu qof dhinto bal imow waagaas imow markaasuu suu u sugaaya ninkii islaamnimadii sugaayaa mogta inuu qof dhinto sugaaya markaasu wuxuu arkay magaaladiio nin dhintay oo la sii wado oo muslima markaasuu ninkii u yimid markaasuu yii waa lagaaga soo hormaray dad kale hortaa soo gala booskeyga iskat marka kaasoo kale waa daalim ummadiiba u diiday xaqi ka hor istaagay soo ma jeedi marka kitmaanulcilmi waa kasii fogyahay kaas waa kasii fogyahay weyaan labadaas ayuu musanifku meeshan ku sheegay wailxaaquha bizawji man xamalathu min wailxaaquha min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a ilxaaquhaa gabadhii ku dariddeedii ay ku darto ay haleeshiiso bizawji ninkeedii ay haleeshiiso man ilmo ay haleeshiiso xamalathu ay ka soo qaaday min siwaahu min rajulin siwaahu nin kale ay kala timid uur ay nin kale kala timid inay tiraahda ninkeedii adaa dhalay waa dembi weyn oo kabiiro ah wey wa kitmaanu alculuumi wa minhaa kabaa'irkii waxaa ka mid a kitmaanu alculuumi culuumtii qarinteedii la qariyo limuhtadin ay liaalibi alhidaaya qofkii hanuunka dalbayey oo doonayay inuu hanuuno islaamnimou rabaa loo saxo salaadii iyo ay maaragtay waajibaadkii loo saxuu rabaa maarata xalaashii xaaraamtii loo caddeeyou rabaa haddii aada intaa diiddo ood cilmigaas aada qariso waxa weeye dembi weyn oo kabiiraha qofku dhacay buu noqonayaa weyaan hada wbilahi towfiiq wsala allahu wsalam calaa nabiyina moxamedi waali saxbi slm intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online